إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta alfurqaan dagaallo culus oo lagu jabiyey ciidamada dowladda federaalka ayaa maanta ka dhacay duleedka degmada afgooye waxaa la baahiyey sawiro muujinaya khasaaraha ciidamada dowladda federaalka ku gaaray dagaallo ka dhacay duleedka degmada afgooye khabiir siyaasadeed ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegtay hoggaanka dagaalka soomaaliya kadib diyaar garow xooggan oo ay samaysay alkataa'ib al akhbaariye ayaa baahisay muuqaal ku saabsan sida looga ciiday qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ayaa askartooda ka soo cararaya furumaha ugu goodiyey inay toogan doonaan cali maxamed geedi ayaa walaaca ka muujiyey qabaa'ilada iyo dadka baraha bulshada ka taageera xarakada shabaabulmujaahidiin ciyaaro daba socday ciidda iyo farxaddeeda ayaa shalay mar labaad ka dhacay fagaaro weyn oo ku yaala magaalada kuyabarow ee wilaayada shabeellaha hoose maleeshiyaadka faano ayaa bilaabay inay cuuriyaamiyaan dhaqaalaha gobolka amxaarada iyadoo dagaallo ay ka dhaceen isla gobolkaasi marka dibaddana waxaad dhegaysan doontaan xuutiyiinta ayaa ku dhawaaqay in ay soo rideen diyaarad duroon ah oo ay leedahay dowladda maraykanka
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa saddexda bisha shawaal sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga ah waafaqsanna kowda bisha afaraad sannadda labada kun shan iyo labaatanka ee miilaadiga ah warkii oo dhammaystiran dagaal culus oo lagu jabiyey ciidamada dowladda federaalka ayaa maanta ka dhacay duleedka degmada afgooye dagaalkaasi ayaa lagu dilay sagaal askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka bartii lagu dagaalamay waxaa u haray ciidamada mujaahidiinta al-shabaab dagaalkan ayaa imaanaya xilli shalay dagaal ka dhacay isla duleedka degmada afgooye lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka waxaana dagaalkii shalay looga dilay toban askari oo uu ku jiray sarkaal sare dhaawacna waa afar iyo toban askari ciidanka mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalkii shalay ku soo furtay laba qori oo a k ah qori b k m ah iyo qori r b g ah dhanka kale waxaa la baahiyey sawiro muujinaya khasaaraha ciidamada dowladda federaalka ku gaaray dagaaladii shalay iyo maanta ka dhacay duleedka degmada afgooye maxamed ciise ayaa ka waramaya mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay meydadka sawiro horodhac ah ee shalay iyo maanta askar ka tirsan dowladda federaalka lagu dilay sawiradan ayaa muujinaya baaxadda khasaaraha gaaray dowladda federaalka kadib dagaal dhex maray iyaga iyo ciidamada mujaahidiinta xarakada al-shabaab kaasoo ka dhacay duleedka degmada afgooye ee shabeellaha hoose wuxuu daaha ka rogayaa sawiradan xogta iyo xaqiiqda goobta lagu dagaalamay waxaanu ku arki karaysaa ciidamada dowladda federaalka oo meydadkooda daadsan beeraha iyo hareeraha goobta ee uu hardanka ka dhacay waxaad kaloo ka dheehanaysaa sawirada la baahiyey mujaahidiinta oo dul taagan askarta dowladda federaalka ee lagu dilay dagaalkaas taasoo ka dhigan in dowladda federaalka aysan awoodin in meydadka askartooda ee duleedka degmada afgooye ee shabeellaha hoose oo muqdisho soddon iyo dhowr kilomitir u jirta aysan usoo gurman ciidankeeda aysanna qaadan karin meydadka askartooda sawiradan ayaana waxaa lagu baahiyey baraha internetka waxaana ka dhalatay saameyn iyo su'aalo si kastaba ha ahaatee waxay ku soo aadayaan sawiradan iyadoo dowladda federaalka mar walba ay sheegato in guule ay ka gaartay dagaalada taasoo waxba kama jiraan ka dhigaysa sawirada ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib oo ah mid itusoo itaabsi ah khabiir siyaasadeed ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegtay hoggaanka dagaalka soomaaliya kadib diyaargarow xooggan oo ay samaysay farxaan cali cabdulaahi ayaa faahfaahinta warkan noo haya maxamed saalax oo ah khabiir siyaasadeed ahna mas-uulka xarunta afrika ee diraasaadka ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegtay hoggaanka dagaalka soomaaliya kadib diyaargarow xooggan oo ay samaysay isagoo intaa ku daray in dagaalkii uu soo qaaday xasan sheekhe maxamuud aanu wax natiijo ah dhalin isagoo waraysi siinayay barnaamij boodkaas ah oo lagu magacaabo ixaada ayaa mar la weydiiyey su'aal ahayd waxa lagu micnayn karo in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kulaalayaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho wuxuu maxamed saalax tilmaamay inay muuqato in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gacanta ku dhigtay hub horumarsan tanina ay ka mid tahay asbaabaha keenay inay dardargeliso dagaalada
وحركة الشباب أكبر معاقلها في الجنوب مع التواجد في بؤر في مناطق أخرى
xarakada al-shabaab waxay saldhigyada ugu weyn ku leedahay koonfurta soomaaliya iyadoo sidoo kale ka howlgasha deegaano kale xasan sheekh ayaa ku dhawaaqay tan iyo markii uu xafiiska yimid bishii may sannadkii labada kun laba iyo labaatanka inaannu jirin waxaan dagaal ka ahayn oo kala dhexeeya al-shabaab dagaallo adag ayuuna la galay al-shabaab laakiin dagaalku wuxuu ahaa mid aan kujiido ijiid ah oo marba qolo ayaa horumar xagga dagaalka ah ku tallaabsanaysay waayadii dambe dagaalka ay qaaday dowladda federaalka uma socon sidii hore waxaa abuurmay dagaallo kale sida muuqatana waxay taasi fursad siisay xarakada al-shabaab taasoo hadda ka faa'iidaysanaysa waxaa intaa dheer in xogo la helayo ay tilmaamayso in xarakada al-shabaab ay heshay hub horumarsan tanina waxay ka mid tahay asbaabaha dardargelinaya weerarada al-shabaab waxaa muuqata in xarakadu aad u diyaargarowday markanna ay la wareegayso hoggaanka dagaalka هناك معلومات كثيفة في الفترة الأخيرة تتحدث عن أن حركة الشباب وصلها سلاح متقدم هذا أيضا عامل يحسب في لصالح حركة الشباب أنها استعدت أكثر لاستعداد لاستعادة زمام المبادرة ميدانيا muddooyinkii u dambeeyey waxaa isa soo tarayay dhinacyada ka hadlaya xaaladda soomaaliya gaar ahaan dagaalada dardarta ku socda ee ay wadaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo bil gudaheeda la wareegay dhul ballaaran oo ka mid ah gobollada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe sidoo kalena gaaray duleedyada magaalada caasimadda ah ee muqdisho khubarada ka faallooda arrimaha amniga oo ay ku jiraan kuwo reer galbeed ah iyo qaar ka soo jeeda dalalka carabta ayaa sheegay inay suuragal tahay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegto magaalada caasimadda ah ee muqdisho waad masantahay farxaan sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena mubaarak cumar sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa askartooda ka soo cararaya furumaha dagaalka ugu goodiyey inay toogan doonaan jenaraal mahad cabdiraxmaan oo ah taliyaha ciidanka loogu yeero asluubta ee gacanta ku haya xabsiyada dowladda federaalka ayaa fariin goodisa u diray askar ka tirsan ciidankaasi oo uu dhowaan u sugootiyey furimaha hore ee dagaalka maadaama ciidamada dowladda federaalku si guud ka soo baxsanayaan jiidaha hore ee dagaalka gaar ahaan kuwa ay ka soconayaan dagaalada lafjibiska ee lagu dabarjarayo ciidamada dowladda federaalka ee soo qaaday duulaankii ay horboodaysa dowladda maraykanka kuwaasoo isku soo maqiiqayay qaar ka mid a deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee dhaca koonfurta ee bartamaha soomaaliya ciidamadan lagu yeero asluubta ee ilaaliya xabsiyada lagu dhibaatayo dadka muslimiinta ayaa waxay dhowaan ka soo muuqanayeen kaamirada alkataa'ib iyagoo meydadkooda ay dhex yaalaan xeryihii lagu galay taliimahad ayaa waxa uu fariin goodisa u diray askarta uu isagu soo diray ee ka soo cararay furimaha waxa uuna sheegay inay kula dhaqmi doonaan xeerka u degsan askartooda oo dhigaya in askarii la toogto haddii uu furimaha soo banneeyo sharciga ciidamada wuxuu sheegayaa ninkii furun dagaal ka soo baxa dagaal ka soo taga waa dil toogasha haddaan dilkii gaari weyno wax u dhigmo oo gaal shiro ah oo ciqaab ah iyay la kulmaayaan keli marka qofkii ley ma aha qofkii arrintaas sameeyey ley ma aha hooyadii aabbihiina waa la jiraan yaa ciqaabtay wax ka qaadanayaan marka koowaad qorigiiyaan ka rabaa marka labaad hooyada iyo aabbaha iyo wixii familkaas ah isagana ku dar qofka kulli dhaqaalaha waa laga joojinaa saanaad u sheega kulli dhaqaalaha ee mishaarka ay qaadanayaanoo dowladda ay siiso waa laga joojinaya waa markay ugu sahlan tahay hadalka ka soo yeeray taliyaha ciidamada asluubta ayaa ku soo aadaya xilli ay dowladda federaalka furimaha ka soo buuxisay ciidamada ilaaliya xabsiyada ku yaala magaalada muqdisho taasoo jab iyo fashil ay ku tahay dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh kaasi waxa uu ahaa mubaarak cumar cali maxamed geedi ayaa walaaca ka muujiyey qabaa'ilada iyo dadka baraha bulshada ka taageera xarakada shabaabulmujaahidiin maxamed muudey axmed abuu muslim ayaa warkaa noo diyaariyey cali maxamed geedi oo ka mid ahaa siyaasiyiintii etoobiya kusoo hogaaminayey soomaaliya amrayna in la xasuuqo reer muqdisho ayaa isagoo ku sugan dalka kenya wuxuu bixiyey waraysi dheer oo qayb ka mid ah uu kaga hadlay guulaha ay gaarayaan ciidamada mujaahidiinta iyo taageerada ay helayaan xarakada shabaabulmujaahidiin wuxuu xusay in ay jiraan dad baraha bulshada ka taageeraya xarakada shabaabulmujaahidiin murtadiyiinta ku tilmaamaya dowladda federaalka cali maxamed geedi ayaa soo hadal qaaday qabaa'ilada isgarab istaagay mujaahidiinta kuwaasi oo ka qayb qaatay xamladii xasan sheekh waayihii ugu dambeeyana bixinayay geel ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta waad la socotaa meel kasta dagaalaa ka socda waad la socotaan dad fara badan ayaa taageero oo lacagaha u gudbiyo oo saadkii sanada u gudbiyo oo baraha bulshadaba qaar u fadhiya u leeyahay waa waxay la dirirayaan dowlad murtada in la xirxiree maxkamad la saare la xukumana anugu aaminsanahay lianna cadowga xabadda kuu haysta waxaa ka daran midka uu adeegayo adan garanay marka fursadaasay ka faa'iidaysteen way sabaabuleen ciidama loo tababaray cadow badan oo dibadda iyo gudaha ayaa la shaqeeya marka siyaasiyan waxaan fahmayaa in cadow badan uu jiro oo u shaqeeya xisada caalamiga oo nagu dhex jiro la gelin oo guryaha laga helo marka ma aha arrintu arrin sahlan iyo sida soomaalida qaar u haysato waa arrin khatara aniga aragtideeda qabaa'ilka qaar horta dad qabaa'il qaybo ka miduhu taageersan yihiin waa la helaa oo maalin walba waxay baraha bulshada iyo saxaafadda la taagan yihiin cadow lama garaacaya qabiilkeena la garaacaya kuwa waxaa sheega iyaga naftirkooda cadow ah nabadoonnaa ad arkaysa idaacaday ka hadlayaan kuwa culamaa sheeganayoo diinku difaacaad arkaysaa dhalinyaro buraha bulshada ka difaacaad arkaysaa siyaasiyiinta ku jira dowladda federaalka iyo kuwa dibadda ka jooga ee xildoonka ah ayaa maalmihii lasoo dhaafay afka furtay markii la arkay ciidamada mujaahidiinta oo kulaalaya magaalada muqdisho alkataa'ib al akhbaariyaha ayaa baahisay muuqaal ku saabsan sida looga ciiday qaybo ka mid a wilaayaadka islaamiga ah mar kale iyo maxamed ciise
alkataa'ib al akhbaariyah ayaa soo bandhigtay muuqaalka ciidda ee wilaayaadka baay jubbada hoose galgaduud hiiraan iyo shabeellaha hoose muuqaalkan ayaa soo bandhigaya quruxda ciidda ee wilaayaadka qofkii daawada wuxuu dareemaya in si aad u xoogan oo shacaacirta loogu oogay wilaayaadka islaamiga ah wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa lasoo bandhigay sida loo tukaday salaada iyo tirabadnaanta dadka ku nool magaalooyinka oo ay buulafulay ugu horrayso
magacayga waa qaari xasan ibraahim waxaan joogaa degmada buulafulaay qaar ahaan dukaanka xuseen daafidow ciidda ayaa fuud nagu soo haysa dalabku waa badan yahay dhararka zaa'idaa loo tulinayaa sanadkan shaarar saraawiil bakistaamo waa shaqaynoo howsh waa noo kala socotaa maasha allah ilaahay noo ziyaadiyey degmadayna allah noo barakeeyo
بلغها لي عيد وفي سلامي وفي سلامي وفي سلامي waxaa sidaa oo kale lasoo bandhigay oogidda salaada ee wilaayada hiiraan jubbada hoose galgaduud iyo shabeellaha hoose waxaadna arkaysaa bilicda magaalooyinka iyo quruxda dadka waana muuqaalo ka duwan magaalooyinka kale ee soomaaliya ciidda iyo dabaaldegyadeeda lagu soo bandhigay magaalooyinka kunyabarow buqa qable ceelbuur iyo galhareeri iyo kuwo kale oo badan ayaad ku indhadogsanaysaa bilicdooda
bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah cali xaaji jaalle maanta waxaan ku iidnay buulo fullaay si fiican oo sharaf leh ayaa loogu iiday alxamdulilaahi rabbialcaalamiin ilaahay baa mahadda iskale dad fara badan jamaca fara badan ayaa isku soo baxday khayr waaligaynaa haddii alla ku horran yahay aa salaadana geliya oo noo maxdareeyey waa muuqaalo beeninaya sawirada khaldan ee ay baahiyaan shisheeyaha iyo dowladda federaalka marka ay ka hadlayaan wilaayaadka islaamiga ah muuqaalkan ayaana goor sii horreysay lagu baahiyey baraha internetka
يا عيد يا عيد الفرح والسعادة عيد الفطر من بعد شهر الصيام من بعد شهر الصوم شهر العبادة بك نبتهج يا عيد في كل
ciyaaro daba socday ciidda iyo farxaddeeda ayaa mar labaad shalay ka dhacay fagaaro weyn oo ku yaala magaalada kuuyabarow ee wilaayada shabeellaha hoose maxamed sheekh oo nooga qayb galay ciyaarahaasi ayaa warkan ka diyaariyey cadowgaliso barannaga cidaan ka dhalanay halyeyanna hayaanan harsan wali hamiyan leenahay waynu halgamayna annagu waxaan ka dhalanay asxaabtii hore
gelinkii dambe ee maalintii shalay ciyaaro xiise badan oo loogu dabaaldegayay munaasabadda ciidulfidriga ayaa ka dhacay deegaan weynaha kuunya barrow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose bulsho aad u badan ayaa soo xaadiirtay fagaaraha weyn ee sayid maxamed cabdulle xasan kaasoo ku suntan inuu martigeliyo munaasabada iyo kulamada waaweyn ee noocan oo kale ah maalintii koowaad ee ciidda iyo shalay oo ugu dambeysay ciyaaraha fagaaraha ayaa ahaa mid ay aad u buuxiyeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool kuunya barrow guddiga ayaa fagaaraha keenay ama ku soo bandhigay ciyaaro aad u xiiso badan oo xamaasi ah ciyaarbaa ciyaarta xigta ayaa xiiso iyo tacajub badnayd haddabaan idinku duwo qaabka xiisaha leh ee u soctay ciyaarta iyo daadiyaha maasha allah rag waxaan arkayaa aad iyo aad u xoog badan oo tartanka ku jiro maasha allah ilaa iyo hadda waxaa la rabaa in la sriixo in la isjiido dardaaran guula socdo nin walba ninka kale nin walba ninka kale wuxuu leeyahay dhankaan ayaan layga imaanin guddiga waxaan ka codsanayaa min toddoba qof inay iga xaqiijiyaan min toddoba qof aan u baahanahay qof sideedaad ma ku jiro haye insha allah waa ku dhawaaqi doonaa markaan ku dhawaaqo guddiga gacanta ha ka qaadaan markaan ku dhawaaqo kow labo saddex bismillah bismillah talow yaa la wadi doonaa bismillah
hardan adag oona waxba la iskula harin kadib xaafadaha deegaan weynaha kuunya barrow oo kale ah caynul islaam imaamul bukhaari imaamul muslim iyo xaafadda aljaziira waa xaafadaha afartaa ee baritanka adag u dhexeeyey kuwaasoo xoog iyo xeelad bay adeegsanayeen guddiga ayaa ku dhawaaqay natiijada kama dambaysta ah ee tartan ciyaareedka
aljaziira waxay ku guulaysteen abaalmarin dhan laba milyan iyo laba boqol oo kun insha allah allahu barakeeyo maasha allah haddana waxaan u yeeraynaa xaafadda imaam muslim xaafadda imaam muslim oo gashay kaalinta labaad kaalinta labaad ayay galeen ayadana waxaan siinaynaa insha allahu tacaala oo abaalmarin ahaan u heleen hal milyan iyo boqol kun maasha allah maasha allah guddoomiyaasha labada xaafadood ee guusha raacday ayaan wax ka weydiinay dareenkooda farxadeed magacayga xasan cabdiqaadir aad baan u faraxsansanay ma malaysanayna markaa ammaana kaalinta koowaad ma gasho kaalinta gasho kaalinta koowaadaan galay dareenkayga niyo shucuurtayda ma soo koobi kara maadaama kaalinta koowaadaan galay waxaan leeyahay kuwa kale walaalahayga ka dambeeyana haddidaalaan ciidan ciidda soo socotay taadi kale dee ka socod xaafada aljaziira laba milyan oo lacag ah soo dhow magacaaga sheekuna cumar miyow aad baa u faraxsan yahay kaalinta gasheen kaalid labaad wartaan aad iyo aad boqolkii boqol waa fiican tahay maasha allah yidda kale insha allahu tacaala kaalinta koowaad in galna
intii ay ciyaaraha socdeen iyo markii ay soo idlaadeenba qaar ka mid a ka soo qaybgalayaasha ciyaaraha ayaa u warramay warbaahinta islaamiga ah eelfurqaan kuwaasoo siyaabooyin kala duwan ugu aragti dhiigtay ciyaaraha jazaaka allahu khayran maanta waa maalintii labaad ee ciyaaraha ama fantasiyada lagu soo bandhigayo meydaanka weyn ee sayid maxamed cabdalla xasan waxaa hadda socota ciyaarta xarigjiidka oo laba kooxood lagu kala saari doono xaafadaha aljaziir iyo imaam muslim waxaa horey u dhacday ciyaar lagu tartamaya baastada oo aad u qosol badnayd oo baasta qof afar qof oo lasoo fadhiisinaya min nuskiilo baastaa cunaay iyo litir biyo ay xabad moos ay jablin dhanaan ayaa lagu tartamayay xaafadda aljaziira ayaa ku guulaystay runtii waxay ahayd ciyaar aad iyo aad u qosol badan ee aadna u xamaasad badneyd marka waxay ahayd maanta ciyaaraha ugu xiisaha badan oo maanta meesha ka dhacay aadam cabdifaa abudujaana ciyaaraha galabta meeshagana ciyaar lalayaab badan oo weligeena aan arkin waa waxaa baas cuno waa laisku baxay waa jibis iyo biyo cabow iyo haddana ugu dambeyso waa xirig jiid ah maadaama maalintii ciyaaraha maalinta labaad ay socda waxaa aad ii soo jiitay aniga waxaa waaye xirig jiidka waxaa weeye mina ayagoo mina waxaa ii soo jiitay ciyaaraha walaalaha oo mujaahidiinta ay samaynayaan waa aad iyo aad waa dhow hayd salaamiya idaacadda alfuraan niyo waxaan isleeyahay ciyaaraha eh, aad iyo aad u xiiso badan yihiin ma aha waxa maarata eh, yacni lagu soo koobi karo daqiiqad iyo laba daqiiqo laakiin waxaan isleeyahay eh, markaan fiiriyo dadweynaha hadda ka soo qaybgashay maanta waxaad mooddaa weli inaysan ciidaano kala dhicin sida dadka ugu soo qaybgaleen akhi waa dhowahay warbaahinta islaamiga alfurqaana waa u mahadnaqaa waa maalintii labaad oo wilaayada islaamiga shabeellada hoose ay soo abaabushay ciyaaro aad u qiimo badan kuwaasi oo runtii aad iyo aad dadkii daawanaya u soo jiirtay rag iyo dumar intaba garmadow iyo markaasi dad waaweyn intaba ciyaarahaasi oo isugu jira ciyaaro aad u qiimo badan anaashiid dhextaal ah oolna lagu qabtay barxadda musallaha weyn ee sayid maxamed cabdulla xasan marka shucuurka dadka runtii aad u kacsanaa aad iyo aad ayayna u soo dhoweeyeen ciyaarahaasi jazaakum allahu khayran maanta wax- wax badan ayaa ka dhacay oo cayaaro ah maasha allah aad iyo aad aad iyo aad maasha allah aad oo faraxsanaa maasha allah
magaceeya farxiyo cabdi cali aan- aan joogo shabeellada hoose maasha allah halkan waxaa ka dhacay cayaartoo kala duwan maasha allah oo barxaddo cayaartoo kala nooc maasha allah wallaahi bila tanoo kale weligay ma arkin magaceyga waa ismahaan ciyaaro aad iyo aad la soo koobi karo ma ahan waxaa ka mid ah ciyaarta oo dhooltuska iyo ciyaarka jirkaanka iyo ciyaarta iyo cunto cunidda weligay ma arkin maanta ka hor shal waxaa waxaa ii cusbaa ciyaarta caanaha iyo mooska maantana kii jirkaanka iyo iyo kii cunto cunidda iyo wilis dhooltusta nashiidada akhriyaayeen dadweynow kaca kurtiihin koonfur iyo galbeed itoobiyaankiyo ugandheska madaxa jaro ogaalo dhooreed raahad dhoofayay ku timid si kastaba haatee ciyaarihii labadii maalmood ee u dambeeyey ka socday deegaanka kunyabarrow ayaa soo afmeermay kuwaasoo ay soo qabanqaabisay wilaayadii salaamiga ah ee shabeellaha hoose loogana gol lahaa in farxadda iyo reenreenta laga u qaato maalmaha farxadeed waxayna ku soo dhammaadeen ama ay ku soo idlaadeen jawi farxadeed oo aad u qurux badan
harmaad baynu hallaynaynaa hoygii jannadan danaynaa hamigaynu waa mid sare hoygii jannadan doonaynaa
maleeshiyaadka faano ayaa bilaabay inay cuuriyaamiyaan dhaqaalaha gobolka amxaarada ah iyadoo dagaallo ay ka dhaceen gobolkaasi waa kan sakariya cumar tafaasiilo dheeraad ayaa ka soo baxaya qorshe cusub oo maleeshiyaadka amxaarada ee faano ay ku curyaaminayaan dhaqaalaha gobolka amxaarada ee dagaaladu ka socdaan kooxda faano ayaa waxaa la soo warinayaa inay si gaar ah u bartilmaameedsanayaan gaadiidka ay ku tuhumaan inay leedahay dowladda xabashida etoobiya kuwaas oo ay dabqabadsiinayaan muuqaalo lagu faafiyey baraha internetka ayaa muujinaya kooxda faano oo rasaas la dhacaysa booyado shidaal siday kuwaas oo ay dadka qaarkood tilmaameen inay leedahay dowladda xabashida etoobiya halka kuwa kalena ay leeyihiin dad shacab ah dhinaca kale isla gobolka amxaarada waxaa laga soo calaamadeeyey dagaallo u dhexeeya dowladda xabashida etoobiya iyo kooxda mucaaradka ee faano ee dagaalka kula jirta dowladda xabashida etoobiya waxayna dowladda xabashida etoobiya dagaaladaasi ku sheegtay inay ku dishay soddon iyo shan ka tirsan kooxda mucaaradka faano kooxda dagaalka adag uu kala dhexeeyo dowladda xabashida etoobiya ee faano ayaa waxa iyana dhankooda ay guulo ka sheegteen weeraro ay ku ekeeyeen kolonyo ka tirsan dowladda xabashida etoobiya kuwaas oo ku socdaalayay qaybo ka mid ah mandiqada goojam ee gobolka amxaarada waxaa marba marka ka dambaysa sii xoogaysanaya dagaalada ka dhexeeya dowladda xabashida etoobiya iyo kooxda mucaaradka ee hubaysan ee faano dagaaladaas oo marar kala duwan khasaare lixaad leh dusha loogu saaray dowladda xabashida etoobiya iyadoona dagaaladan ay si weyn u saameeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan dalka etoobiya kuwaas oo hadda u kala baxay qoomiyado kala duwan waxaana dadka u dhuundaloola siyaasadda dowladda xabashida etoobiya iyo dagaalada ka holcaya dalkaasi ay tilmaamayaan inay sii yaraanayso rajada laga qabo jiritaanka dowladda etoobiya taas oo u muuqata mid ka sii hoobanaysa haadaan dheer warkan waxaa kala socotaan warbaahinta alfurqaan ugu dambayntiina xuutiyiinta ayaa ku dhawaaqay in ay soo rideen diyaarad daroon ah oo ay leedahay dowladda maraykanka xoogaga xuutiyiinta ayaa ku dhawaaqay fiidnimadii isniinta in ciidamadooda ay soo rideen diyaarad nuuc ah aan duuliyaha lahayn ee maraykanku leeyahay taas oo dul heehaabaysay hawada gobolka ma'rib ee bariga yemen yaxya sariic oo ah afhayeenka maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay inay gantaal nuuca balastiiga ah ay ku soo rideen diyaarad daroon ah nooceeduna uu yahay m q sagaal taas oo maraykanku ku soo weeraray gobolka ma'rib ee bariga dalkaasi waxa uu intaa ku daray in diyaaradda aan duuliyaha lahayn ee maraykanka ay tahay tii lix iyo tobanaad oo ay ku guulaystaan inay soo ridaan intii uu socday xasuuqa ka dhanka ah marinka ghaza tan iyo shan iyo tobankii bishii maarso waxaa sare u kacay dhaqdhaqaaqa militari ee u dhexeeya xuutiyiinta iyo maraykanka kadib markii kooxda xulafada la ah iiraan ay ku dhawaaqeen inay dib u bilaabayaan weerarada ay ku hayaan maraakiibta reer galbeedka iyo kuwa yuhuudda ee mara badda cas warkii duhurnimana dhegaystayaal xilligan waa naga intaa idin waad ku mahadsantii dhegaysiga warkeena wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu